bismi illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahm waftax calayna bimacrifati alcilmi waxasin akhlaaqana bilxilm wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo sideedaad min suurati albaqara wlikullin wijhatun huwa muwalliiha fastabiquu lkhayraat aynamaa takunuu yaأti bikum allahu jamiica ina allaha calaa kuli shayin qadiir qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walikullin mid kasta waxaa u ahaaday mid kasta waxa weeyaan ummad kasta likulli ummati min alumam ummad kasta ummadaha ka mida walikullin mid kasta waxaa u ahaaday wijhatun wijha iyo qibla u ahaatay qibla u ahaatay jiho uu qaabilo wijhatun ba u ahaatay huwa kulliguba muwallii muwallii mid qaabilaya uu yahay haa wijhada iyo jihadaas walikullin mid kasta waxaa u ahaaday oo ummadaha ka mid a wijhatun wijho iyo jiho iyo qiblo huwa kulliguba muwalliihaa mid qaabilinaya uu yahay muwallii mid qaabilinaya uu yahay haa oo wijhadaasa mafcuulkii baa kaa go-ana wejho wejigiisa uu yahay mid qaabilinaya mid kastaaba wuxuu leeyahay wijho iyo jiho iyo qiblo uu qaabilinayo muwalliihaa uu qaabilinayo wejhahu way ka dhiganta wejigiisa uu qaabilinayo fastabiquu u tartama alkhayraati khayraadka u tartama khayraadka u tartama iyo wanaagga iyo daacada aynamaa takuunuu meel allaale iyo meesha ahaataanba yaati la yimaadeen bikum idinka allahu ilaahi jamiican xaalatiin aynamaa takuunuu meel allaale meeshaatiinba yaati bikum ullahu ilaahay idinla yimaadeen waa idinla imaanayaa jamiican xaalatiin wadar ahaan dhammaantiin ilahay waa idin keenaya subxaana wa tacaala meel kastoo aa ku sugantihiin caalamka iyo dhulka iyo magaranaysaa dhexdiisa iyo koonayaashiisa iyo buuraha dhaladooda xisaab baa laydin horkeenayaa xisaab baa laydiin soo taagaya qofka muxiqaayo xaqlaha ahaa iyo midka mubdilkaayo baadil sameeyaha ahaa waa laysku keenayaa weeyaan markaas walikullin mid kasta oo min ahli اladyaani اlmukhtalifa diinaha iskhilaafsan dadka u saaxiibka ah mid kastaaba wijhatun qiblow leey huwa kulliguba muwalliihaa mid ujeedinaya uu yahay qibladaas wijhadaas wejigiisa u jeedinayo wejha u jeedinayo mafcuulkii labaad huwadaas ilaahay in lagu rido huwa allah la yidhaahdana iyana waa tafsiir kale muwalliiha iyaahu bay markaa noqonaysa fastabiquu lkhayraat aynamaa takuunu yaati bikum allahu jamiica dee ummaddu waxa weeyaan maadaama ummad kastaaba meel leedahay qolo junuubiyaah kuwo shimaaliyaah kuwo sharqiyaah kuwo qarbiyaah idinku waxaad qaabilaysaan waxa weeyaan jihadaas wanaagsan ee kacbada kacbadaa qaabilaysaan aynamaa takuunu yaati bikum allahu jamiica ina allaha ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiiru ilahay mid awoodo wey jirkiinu haddou baabao haddou kala tago haddii baha laydin cunaan haddaad ebir noqotaan ilahay waa idin soo uruurinaya in allaha calaa kulli shayin qadiir qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min xayu kharajta meel allaaliya meeshaa u baxdo min ayi makaanin kharajta ileyhi lisafari meel allaaliya meeshaa safar u aado fawalli wejhaka wejigaada u jeedi shadra almasjid alxaraami masjidu xaraamka jihadiis waxa weeyaan laftiisa weeyaan jihat lkacba halkaasaa qaabilas kacbadii baa la qaabilaya wa inahu isaguna lalxaqu xaq weeyaan oo min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaada wama allahu ilaahayna muusan ahanin bikaafilin mid halmaansan camaa tacmaluun waxaad camal falaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mid kaafil ka ah oo halmaansan ilaahay maaha winahu ina hada lma'muura bih wainahu kaa lays amray lalxaqu waa xaq oo min rabbika ka ahaaday wama allaahu ilaahayna muusan ahanin bikaafilin mid halmaansan camaa tacmaluun ilahay ma qafloonsana qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa min xayu kharajta meel allaaliya meesha u baxdo fawalli jeedi wejhaka wejigaada shadra almasjid alxaraam wa xayumaa kuntum meel allaaliya meesha ahaataan idinkuna muuminiinay fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyaashiina shadrahu jihadiis halkaa qaabila weeyaan waxaa loo soo celcelinayaa leeyahay qibladu waxay ahayd wixii u horreeyey oo la nasakhay ee axkaamta sharciga ah wixii u horreeyey tii u horreysay wey markaa nasakhaas meel la bedelo meel kale loo jeedinayo baahidu waxay keentay in lagu celceliyo si maarata arrinta loo adkeeyo si ay shubhadu u zuusho si loo taqriiriyo maxaan sidaa u samayn qiblada amarkeeda maxaan idiin barna yaa carafakum amra alqibla ilaahay qiblada amarkeediibuu idin bara lianlaa yakuuna si usan u ahaanin linnaasi dadka ugu ahaanin calaykum dushiinna xujatun si aysan dadku xujo idinku dulhelin weeyaan dadku maxay dhahayaan waxay dhahayaan diintannadii buu ka tegey maxamed qibladayadiina wuu raaca bal qibladayadiiba waa raacay muxuu diintayada uga tegay koow ama kuwa mushrikiina waxay odhanayaan maxamed wuxuu sheeganayaa inuu diintii nebi maxamed ku sugan yahay qibladiisina waa khilaaf oo kacbadii uma jeedo sidaysan taa waxaasoo dhan u dhicin ayaanu marka sidaas kugu soo xawilin inaysan dadku xujo idinku dulhelin ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga sameeyey oo minhum iyaga ka mida kuwa haddayaa iyagu waxoodu waxa weeyaan xujadoodu waa iska taagantaha xujo saxana maaha dadku xujo idinku dulheli mayaan ila aladiina dalamuu minhum kuwaas iyagu waa mucaanidiin xujo kastoo loo sheego ma qancayaan ma aqbalayaan kuwa iyagu waxba ma aqbalayaan way iska hadlayaan ee falaa takhshawhum haka baqinina wakshawni ilahay wuxuu yahay aniga iga yaabo iga baq taasina wata iyo waliutima inaan taam yeelo nicmatii nicmadayda calaykum dushiinna inaan ku taam yeelo walacallakum tahtaduuna iyo inaa hanuuntaan waxaa mudantihiin inaa hanuuntaan wey qibladii aabbihiin ibraahim aa ku hanuuntaan tawfiiqda aa ku hanuuntaan labada daarood inaa liimaantaan walacallakum tahtaduun qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi kamaa arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun hadalkaani wuxuu ku xihan yahay hadalkii horreeyey oo maxay ah waliutima inaan taam yeelo nicmatii nicmadayda waxay ka dhigan tahay sidaan nicmadayda idinku taam yeelay sidaasoo kale sidaan nicmadayda idinku taam yeelay sidaasoo kaleanna waxa weeyaan dhexdiinna rasuul diray idinka idinka mid a sidaan nicmadayda idinku taam yeelay dushiinna kamaa baan arsaltu fiikum rasuulan diray kamaa arsalnaa fiikum saan u diray kamaa sida arsalnaa aan dirnay fiikum dhexdiinna rasuulan rasuul oo minkum idinka idinka ahaaday rasuulkaasoo yatlu akrinaya calaykum dushiinna aayaati aayaadkay qur-aanka kariimka wey oo wayusakiikum idin dahirayo shirkiga iyo ficilada xunxun idinka dahiraya oo wayucallimukum idin baraya alkitaaba kitaabka iyo walxikmata xikmadda sunnada nebiga calayhi salatu salaam iyo xikmadda iyo kitaabka oo wayucallimukum idin baraya maashay lam takuuna idnan ahaateen taclamuuna kuwa ogaan lahaa arrimaha adduunka iyo arrimaha diinta labadaba la xiriira waxa weeyaan shay badan weeye wayucallimukum maa lam takuunuu taclamuun ee fadkuruunii aniga xusa baa ilaahay leeyahy adkurkum idin xusee aniga cibaadadeeda iyo daacadayda igu xusa aniguna thawaab iyo makfiro iyo dembi dhaaf ayaan idinku xusayaa markaa weeyaan fadkuruunii adkurku taasina wataa ama kama arsalnaadu hadalkan dambey la socotaayo sidaan idin xusay fadkuruunii adkurtumtaas adkurku sidaan idinku xusay rususha soo diriddeeda idinkuna daaca iigu xus kamaa arsalnaa saan u dirnayba fiikum dhexdiinna rasuulan yatluu calaykum sidaasna waa lagu xiri karaa washkuruu lii aniga igu shubriya ilaahay leeyahy walaa takfuruun hana igu kufrinina ilaahay saasuu leeyay subxaana wa tacaala washkuruu lii igu shukriya walaa takfuruun oo shukrintaas waa maxay waxa weeye ilahay inaa xusuusnaato aadan halmaamin marka ilaahay xustid oo xusuusatidna markaa waa ku shukrida weeyaan fadkuruuni adkurku washkuruu lii walaa takfuruun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu waa dhawaaqii labaad ee suuraddan ku yimid ee muuminiinta loo dhawaaqayo yaa ayuha aladiina aamanuu markii labaad weeye suuraddaana yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo istaciinuu kaalmays bisabri sabir kaalmays iyo wasalaati salaad diintiinna umuurteeda iyo aakhiradiinna waxaad u kaalmaysataan sabir iyo salaad meelo sarsaraa lagu gaarayaa marka sabirka iyo salaadda ina allaha ilaahayna maca asaabiriin buu ahaaday kuwa saabiriinta macooda ina allaha maca asaabiriin ilaahay wuxuu ahaaday kuwa saabiriinta macooda ayuu ahaaday macooda muxuu ku yahay binnasri nasri iyo kaalmayn walmacuunati waxa weeye gacansiin iyo macuuno u kaalmayn weeye iyo caawin iyo walxifdi xifdi iyo wata'yiida ayidid intaasu ilaahay macooda ku yahay ina allaha maca saabiriin marka yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri fadiilo kastaa sabirka lagu gaaraa wasalaati salaadna kaalmaysa maxaa yeeley salaadu tanhaa can ilfaxshaa'i walmunkar xumaanta iyo fuxshiga ayay qofka ka reebaysaa ina allaha ilaahayna maca asaabiriin kuwa saabiriinta macooda ayuu ahaaday kuwa macyadooda wey la jirankooda wey ilaahi subxaana wa tacaala ina allaha maca asaabiriin kuwaa saabiriinta ayaa ilaahay macooda ahaaday kuwaasuu ilaahay u kaalmaynayaa wey kuwaas baa ilaahay u kaalmaynaya kaalmaha ilaahay oo joogtaah ayay kuwaasi helayaan wey marka labadaa shay oo la kaalmaysanayo waa sabirka iyo salaaddii weeyaan sabirkii oo laga sabrayo macaasidii dhammaan wixii qofku dhibaatooyin ku dhacana uu ku sabro takaaliifta iyo cibaadada iyo daacada iyo waxaan lagu saaro la imoo lagu yiri ah ku sabidhid noocyadii sabirka oo dhan baa meesha soo gelay qofkii markaa ilaahay maciisa ahdo in allaha maca saabiriin qofkii ilaahay maciise yahay ka baqi maayo dhibaatooyinka imaanaya ka baqi maayo hadday doonto buuraha leele ekaato wain kaanat kaljibaali hadday doonto waa buuraha le ekaatee waxba ka baqi maayo weeyaan ilaahay baa maciisa subxaana wa tacaala taasina wata markaa dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay iyo daacada ilaahay baa la rabaa in lagu sabro oo lala yimaado ana maca cabdii maa dakarani addoonkayga maciisaanahay inta u xusayo addoonkayga oo bushumihiisa aniga xuskayga ku dhaqdhaqaajinayo sabaqalmufariduuna xadiid baa ku soo arooray mufaridiintu maxay yihiin baa la yidhi yaa rasuulallah wuxuu yidhi addaakiruuna allaha kaiiran kuwa ilaahay xuso weeye in badan iyo wadaakiraat ragga in badan ilaahay xusa iyo gabdhaha in badan ilaahay xuso weeye imaamu muslim baa warinaya waa dadka ilaahay xuso weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaati ina allaha ilaahayna maca saabiriina kuwa saabiriinta amacood ayuu ilaahay ahaaday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taquluu ha dhihinina liman ha u dhihinina yuqtalu la dilayo fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa lagu dilayo liman duulka yuqtalu fii sabiilillahi amwaatun ha dhihinina amwaat inahum amwaatun ha dhihinina waa kuwa dhintay ha dhihinina wadada ilaahay iyo jihaadka iyo fii sabiilillaahi shahiidnimada dadka ku dhintay yaa lagu dilay dadka lagu dilay amwaatun ha dhihinina waa iska amwaat wax dhintay bal iskaba dhaafe axyaaun hum axyaaun weeya kuwa noolnool cinda rabbihim bedee nooli yursaquuna halkaasaa lagu arsaaqaya walaakin laa tashcuruuna idinkuma dareemaysaan arrinkaas xayaato waxay ku jiraan la yihahda xayaata barzakhiya caalam lbarzakh ayaa halkaasay joogaan oo xayaatadan ka duwan marka kuwa noocaasa ha dhihinina amwaatun ha dhihinina bal axyaa middaa hore marka xadaf baa meesha ku jiro amwaatun hum amwaatun ha dhihinina ee bal axyaaun waxaa hum axyaaun weeye kuwa nool waa dadkii shuhadada ahaa weeyaan oo ilaahay dartiis u shahiidoobay kuwa weeyan waxay ku soo degtay baa laleeyahay fii shuhadaa'i beder beder shuhadadeeda ibnu mandab soo ku warinaya kitaabka macrifatu asxaaba waxau leeyahay afar iyo toban nin bay ahaayeen oo shuhadaau beder ah war nimankaas amwaat ha dhihininoo balax yaan wey walaakin laa tashcuruun idinku ma dareemaysaan ma ogidin ilaa qofka shahiidka noloshiisa inagu xis ahaan uma arakayno uma garan karno uma ogaan karno ilahay agtiisa ku noolyi halkaasaa lagu arsaaqaya waxooda ku cunaya oo sharaabkooda lagu siinaya farax iyo nashaad baa gaaraya kuwa ahlunaarkaaba naartaa loo bandhigaa yaa oo waxa wey gelinka hore iyo gelinka dambe annaar yucraduuna calay quduwan wacashiya ahlu naarka iyo ahli fircawni naartaa loo bandhigaya iyagoo qabriga ku jira halkaa waxaa ka gaaraya xanuunka iyo cadaabka kuwaanna jannadii baa loo bandhigaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi walanabluwannakum idinku jirrabneen oo idinku jirrabneen bishayin shay oo min alkhawfi cabsi ah cabsi xaggeeda ka ahday iyo waljuuci bishayin min aljuuc gaajo xaggeed ka ahaaday iyo wanaqsin yarayn iyo nusqaamin min alamwaali xoolaha xaggeeda iyo walanfusi nafafyaalka iyo wathamaraati miraha ilahi wuxuu leeyahy waan idin itixaamayna walanabluwannaku idin jirrabneen bishayin min alkhawf balaayooyinka noocyadeeda shay ah baa laydinku itixaamaya waa cabsi waa gaajo waa xoolaha qofka qaar inay dhaafaan oo xoolihii ka baaba'aan kuwa nool iyo kuwa dhaqaalaha iyo wixii doonaa ha noqde waxa ka dhimanaya iyo kuwa baxsanayo la waayaya iyo kuwa badaha ay la degayaan iyo kuwa aafaadka kale ku dhacayaan iyo iyo wal anfusi oo dadkii macnaha isku xirnaayeen qayb ka mid oo dhimanaysa iyo wathamaraat mirihii wixii dalagii iyo mirihii iyo beerihii uu beertay oo ka nusqaama oo ka xumaada waxaasaa lagu itixaamaya walanabluwannakum bishayin bishayintaas biqaliilin min kulli waaxidin wax yar oo mid kasta ka mid aho balaayooyinkaana baa laydin tusayaa dhinac ama daraf ama dacal baa laydinka bidhaaminaya o idinkaga dhacaya waxaa loo yareeyey bishayin loo leeyahy shay yar wey si loo ogaado balaayo kasta oo qofka ku dhaca hadduu doono dhibaato weyn ha noqotee waxa weeyaan wax ka sii daran baa jira oo kani yaraanayo kan ka weyn markii la fiirso ee dadku mar kasta waxay haystaan oo joogto o ah ilaahay raxmaddiisa balaayadii marka intaysan dhicin baa dadka loo sii sheegay siay macnaha hadday ku dhacdo ay sabir ugu yeeshaan waan idinku itixaamaynaa baa layidhi weli intaysan dhicin baa loo sii tilmaamo bishayin min alkhawf iyo waljuuci gaajada waa maxay abaar hadday dhacdo waa gaajo amaba maa xataa qofku hadduu soomo dee gaajaa qabanayso oo sabir baa laga rabaa iyo wanaqsin oo min al amwaali yarayn xoolihii la nusqaaminayo ki xoolihii noolaa waxa weeyaan sidii kale oo wax u baxsho iyo walanfusi nafafyaalkii qof la dilay qof dhintay qof xanuunsaday qof ciroobay iyo wathamaraat nusqaan xagga miraha ah yaa taas baan idinku itixaamayna athamaraat ilmaha laftoodu waa de amaraadka ka mid yihiin haddii ilmaha yare qof ka dhintaan ilmuhu waa amarat ulfaad qalbiga mirihiisi weeyaan qalbiga mirihiisi weeyaan ilmuhuna oo waxaaba soo aroodhay xadiid nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi idaa maata waladu lcabdi addoonka ilmihiisu marku dhinto ilaahay baa malaa'igta wuxuu ku dhahayaa qabadtum walada cabdi addoonkayga ilmihiisii mayaa nafta ka soo qaadeen markaasey waxay dhahayaan iyaga inta jawaabaan oo ay arrintaa ka jawaabaan nacam markaasuu le ma qalbigiisa mirihiis baa soo qaadeen hamarata fuaadi kaasey dhahayaan nacam kaasuu dhahayaa addoonkaygi muxuu yidhi kaase wuxuu dhahayaa waxay dhahayaan ilaahayow wk wuu ku mahadiyey waana istirjacsadayoo inaa lilahi wa ina ila raajicuun bay musiibada ku dhacday markaasuu ilaahay wuxuu dhahayaa addoonkayga waxaa u dhistaan guri weyn jannada uga dhisa wasamuuhu beyt alxamdi gurigii mahadinta boor ah ku qora beyt lxamdi calaamad iyo boor ah ku qora gurigii mahad sidaa ugu qor marka musiibadu mar haddaysan qofka xagga diinta kaga dhicin waxa weeyaan dee uuna ku sabro abaalmarintaanbu helaya ilahi wuxuu yidhi wabashiru bishaareh assaabiriin kuwa saabiriinta ee sabray kuwa iyagaa u bishaare wax kasta oo qofka ku dhaca oo murug geliya waa iska musiibo faynuusku hadduu ka dumaamo laambaddu waxa weeyaan waa sidoo kale oo hadduu wuxuu dhahayaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kaasaa sidaasoo kaleba hadda ka hor dhacday markaasaa la yidhi ma musiiba kugu dhacday markaasuu yidhi haa wax kastoo qofka dhibaayo waa iska musiibo xadiidkii kusoo arooray wabashir saabiriin saabiriintu waa kuwa aladiina kuwa weeyaan hum saabiriintu aladiina kuwa weeyaan idaa waktiga asaabat ay asiibto hum iyaga musiibatun musiibo dhibaato iyo kurbo iyo balaayo marka ku dhacdo qaaluu yidhaahda aladiina kuwa idaa asaa musiibatun qaaluu dheheen qaaluu yidhaahdeen ya qaaluu yidhaahda innaa anagu lilaahi baanu ahaanay ilahay baa iska kaayela milkan wa innaa anaguna ilayhi ilaahay xaggiisaanu raajicuuna u noqonaynaa istirjaac bay la yimaada ilaahay wuxuu yidhi ulaaika kuwa iyaga ah calayhim dushooda waxaa ahaaday salawaatun daryeelyaal daryeelyaal daryeel hadda waxa weeyaan maadaama waraxmatun ay soo socoto salawaatun baa xoogaa macni baan kala duwanaa salawaatun naxariisyaal waraxmatunna waa naxariis marka salawaatun daryeelyaal daryeel ilahi baa daryeelay oo min rabbihim rabbigood xaggiis ka ahaatay iyo waraxmatun naxariis ayaa dushooda ah wa ulaaika kuwaasi hum iyaga unba almuhtaduuna kuwa muhtadiinta iyaga unba ah ulaaika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma intaas bay leeyihiin wa ulaaika kuwa iyagaana hum iyaga unba almuhtaduun kuwa muhtaduuntaana iyaga weeyaan kuwa la hanuunshayo hanuunsan ee habboon iyaga weeyaan ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun marka sabirka haddii wax yar laga taabto waa kuwa dhahaya qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilahi qaaluu waxay dhahayaan carabka iyo qalbiga ka wada dhahayaan ee carabka keliya ka dhihi mayaan qofku hadduu carabka inta ka yidhaahdo isagoo xagga kale ka argagaxsan oo qadihii ilaahay xukunkii ilaahay ka caraysan taa lama rabo ee waxaa la rabaa carabka iyo qalbiga inay wada socdaan marka inaa anagu lilaahi baanu ahaanay milkan iyo wa khalqan iyo wa cabdan addoonnimo iyo milki ahaan iyo abuur ahaanba ilaahay baa na leh wuxuu doono ilahay nagu samaynaya wuxuu sameeye ilaahay lama weydiiyo waa inaa anaguna ilayhi ilaahay xaggiisa ilaahay liqaahi la kulankiisa raajicuna kuwa u noqonayaan bacda dhimasho ka bacdi sabirku marka xadiid baa wuxuu odhanayaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu salaam addoon ma jiro dhibaato ku dhacaysoo dhahaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaahuma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayra minha ilaa hadduu yidhaahdo musiibadiisa waa laga ajarsiinaya wax ka khayr badanna waa loogu bedelaya taasna waa la tilmaamay sabirka marka wax badan ayaa lagu bixiyaa oo qofku uu ku helaa marka ummaddan taas baa la siiyey kelimadda aynay yidhaahdaan deedna waxay helayaan ulaa'ika calayhim salawaatun dhaafitaan iyo daryeelyaal oo min rabbihim ka ahaatay iyo waraxmatun raxmad iyo naxariis iyo nicm bay helayaan wa ulaa'ika hum lmuhtaduuna kuwa muhtadiinta iyaga way xaqa lagu hanuuniye sawaabka iyo sida toosan xadiidku wuxuu odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qof mu'mina oo dhibaato ku dhacayso ama tiiraanyo ama murug ama qami ma jiro xataa qodax mudday ba allaha ka dhigay ilaa ilaahay dembigiisaba kaga tirtiraya bukhaariiyo muslim baa warinaya wax kastoo qofka ku dhaca oo dhibaato ku ah waxa weeyaan oo ku sabro waxaa looga dhigayaa dembi dhaaf ayaa looga dhigaya dhibaatadaa badanoo ku dhacday abaalmarin weyn inuu hele noqonays oo xag rabbi uu ka helo subxaana wa tacaala qofkaasi hadhow waxaa laga yaabaa inuu ilaahay la kulmo isagoo wax dembi aan lahayn adduunkii baa wixii lagu soo jiraba isna kusoo sabr dadka kuwa loogu macnaha ashadunnaasi balaan waa ambiyada ahayn kuwa loogu dhibaatada badiyey dhibta u badan soo maray ambiyada ilaahay baa kuwa kuxiga kuwa kuxiga dadku say u kala wanaagsan yihin qofku hadba diintiisu intay tahay in la eg baa la itixaamaya haddii diintiisu diin adag tahay imtixaan adag baa la marsiinaya hadday diintiisu diin jilicsan tahay uusan kala jeclaynna waa loo fududaynaya inta hadba diintiisa uu ku adag yahay baa imtixaankuna la ekaanaya qofka in la itixaamayo ka zuuli maayo ilaa uu marka dambe waxa weeyaan dhulka iskaga dul socday isagoo aan hal dembiga lahayn xadiidka imaamu tirmidi sidaas baa dhacaysaa lagu leeyahay marka dee sabirka waxa weeyaan waxaa ilaahay la weydiistaa inaan ilaahay dhibaataba kugu keenin a dhibaato iyo mushkilaba cafi iyo caafimaad baa ilaahay la weydiistaaba allahuma inaa nasaluka alcafwa walcaafiya walmucaafaata daa'ima fi ddiini wاddunya wاlaakhira allahuma sali wslim wbaarik calaa sayidina muxamed wcala ali asxaabti ajmaciin casharkeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam bisawaab